Ururka dhalinyarada cagaarsan oo garab ka helaya wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Jubbaland ayaa deegaanka bilicsan ee duleedka galbeed ee magaalada Kismaayo ku beeray dhir ay ugu talagaleen qurxinta deegaanka waxaana goobjoog ka ah mashruuca dhirbeerista guddoomiyaha ururka dhalinyarada cagaarsan maxamed shariif cabdulaahi agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda maslax mowliid maxamed iyo mas-uuliyiin kale guddoomiyaha deegaanka bilicsan cabdirasaaq khaliif dhaqane ayaa ugu horeyn markaasi ka mahadceliyey ololaha dhirbeerista kusoo dhawaada deegaanka bilicsana galbeedka kismaayo runtii deegaankan dhirtiisa in badan baa runtii dhib badan loo maray dhirta waxay tahay waan ognahay bini aadanka waa naf naf ku nool weeye xoolaha hadduusan dhir jirin runtii lama nafcisteen waxaa xoolaha runtii nacfiga aan ku noolnahay waa muhiim dhir weeye dhirta haddii marka waddanka uusan ku oolin waxaad ogtihiin hataa in roobabkao kale meelaha dhirka ay ku badan yihiin roobka uu ku badan yahay waa wax arrin uu ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay dhankiisa guddoomiyaha ururka dhalinyarada cagaarsan maxamed shariif cabdulaahi ayaa ka warbixiyey ujeedka socdaalkooda deegaanka bilicsan waxaad dareemaysaa ahmiyadda uu leeyahay geedku iyo wasaaraddii deegaanka oo runtii masaafo dheer iyo tiimka cagaarsa inay u soo socdeen inay dhir beeraan muhiimadda ay leedahay yaad yacni halka aad ka fahmi kartaa marka saas awgeed waxaan ka codsanaynaa bulshada bilicsan maadaama magac bilicsan ay wadato oo runtii magac wanaagsan ah in ay ka dhabayso magacaas oo magaaladani noqoto magaalo cagaaran oo qurux badan taariikhina ah runtii waxay sameeyeen maalinkii lasoo dhaafay hadda isbuuciyadii hadda u dambeeyey in ay difaac ay sameeyeen dadka yacni dhirta jira saas awgeed waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha iyo dadka deegaankaba inay shaqadaas ay horey u sii wadaan annaga oo cagaarsan ahana runtii iyo wasaaraddii iyo qof kasta oo jecel in uu deegaankiisa qurxiyana garabkooda ayaa nahay ugu dambeyna agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland maslax mawliida ayaa isna ka hadlay ahmiyadda ay leedahay dhirbeerista inaan bogaadin iyo tahniid ah idin siiyo dadka tuuladan ku dhaqan dadaalka ay ku bixiyeen dhirta inay difaacaan weliba ay dhiiggooda ay u horeen waxaan leenaha marka dhiiggiinnana maalin ammaan tahin baad heli doontaan qofkii geed badbaadiyo qof buu nooleeyey qofka wuxuu ku nool yahay waa xoolaha oo cunayo caanahooda iyo hilibkiisa xoolaha wuxuu ku nool yahana waa geedka geedka hadduu meesha ka baxay marka neefkii baa meesha ka baxaya qofkiina meeshuu ka baxaya marka ciddii u dhabar adeegtay waxaan rabaa marka inaan barnaamijka asaga aan bogaadiyo oon u hambaleyno shaqo fiican baad qabateen ujeeddada marka aan u nimid hadduu ilaahay idmo waxaan rajaynayaa marka inay ahayd maanta dhirtaan inaan soo gaarsiino idin muujinno deegaankii aad difaacdeen inaadan keligii ku ahayn in annaguna dhabarkiina aan taagannahay idinkuna abaalmarin doonna hadduu ilahay idmo waqtigeeda hadduu ilahay yidhahdo